الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كفر أمانا مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك تكليف من أحداث بالصلاة عليهم مجمعون لدى الثقات وربطه بالموجب العقلي حطم بوفق قد حتى جلي دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حذر فالنفي صحة ونفي الأجر في وقت كر لصلاة يجري وإن يقل أمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل وذا إلى الجمهور ذو انتصاب وقيل بالأجر مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء مثل صلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعدن ومنهج ومغبرة كنيسة وذي حميم مجزرة من تاب بعد أن تعاد السببا فقد الطاب بما عليه وجبا وإن بقي فزاده كمن رجا عن بث بدعة عليها يتبع أو طاب خارجا مكان الغصب أو طاب بعد الرامي قبل الضرب وعلل المانع wacallala wuxuu ku celeeyey almaanicu qofka diidaa takliifa alkufaari bilfuruuc wacallala almaanicu wacallala wuxuu ku celeeyey almaanicu midka diidaya takliifa alkufaari bilfuruuc gaalada in furuucda lagu kallifo oo laguma kallifo midka dhahaa oo diidaa takliifkaas wuxuu ku celeeyey bitacadudi suurtagal la-aan wa huwa tacliilkaasuna mushkilun waa wax ishkaal gelinaa lada lmuxariri shiika masaa'ilka suga agtooda fii kaafirin gaal ayuu ku ishkaal gelinaa gaalkaasoo aamana rumeeyey mutlaqan iimaanan iimaanka mutlaqan la idlaaqay iyo wa fii man qof ayuu ku ishkaal gelinaa kufruhu man qofkii kufruhu gaalnimadiisu ficlun ficil uu ahaaday wadaalika mihaalkii ka ilqaa musxafin waa musxaf tuuridiisoo kale filqaaduuraati lagu tuuro wacallala wuu cileeyey almaanicu qofka diidaa takliifa alkaafiri bilfuruuc in gaalada furuuca lagu kallifo la yidhaah qofka diidaa oo yidhaahda laguma kallifo gaalada furuuc wuxuu cillo uga dhigay bitacduri suurtagalba ma ahan suurtagal ma ahan bitacduri suurtagal la-aanuu ku kallifay oo uu ku cileeyey wa huwa tacliilka uu ku cileeyey mankaasuna mushkilun huwa tacliilkaas oo maanicu ku cileeyeyna mushkilun ishkaalu gelinaa ladalmuxariri shiika masaa'ilka suga agtooda waa qaraafi qaraafi shiika la yidhaahdo ee aad u suga masaa'ilkan usuulka agtiisa mushkil weeye tacliilkaanu oo tacliil gadmaayo ama soconaayo maaha wuxuuna ku mushkil ku noqonaa tacliilkaasu fii kaafirin gaal aamana rumeeyey iimaanan iimaankoo mutlaqan la idlaaqay iyo wa fii man qof kufru gaalnimadiisu ficlun ficil uu yahay wadaalika mihaalkii ka ilqaa musxafin musxaf la tuuridiisoo kale oo filqaaduraati lagu tuuro masaladii waxaan ku soo jirnay gaalada in furuucda shareecada lagula khidaabayo ay mukalafiin ku yihiin qowlkii jumhuurta waa soo marnay qowlka sawaabkaana ah in ay sawaab tahay in lagula kalifo in lagu kalifo oo gaalada ay mukalafiin ku yihiin furuucda shareecada adiladeediina waxbaan ka soo sheegnay qaar badan oo kale onaan sheegina waa jiraan halkan marka wuxuu sheegayaa culummada yidhaahdeen culummada yidhaahdeen mukalaf kuma ahan gaalada furuuqda shareecada mukhaadabiinna maahan ayaga lagula hadli maa culummadaas tacliil ay sheegeen tacliilkiiba marka inuu ka jawaabo rabo waxay yidhaahdeen gaalka suurtagal kama ahan imtihaal moogtahay haddii salaada ilaahay kugu waajibiyo salaadii waxay kaaga gudmi kartaa oo salaadii ilaahay ku saaray qof gutay aad ku noqon kartaa inaad qalbiga gelido inaad amarkaan qaadato oo aad qalbigaaga gelido ilaahay adeec si aad janno ugu hesho cadaab uga badbaado waa inaad qalbiga gelido markaad tukaydo haddii soon ilaahay kugu waajibiyey soonkaas waajibkaas waxaad ku gudan kartaa imtihaal inaad qalbiga gelido ood istiraado allaha kugu kalifay oo waajibkan ku saaray si aad amarkiisa u fulido waa inaad salaaddii tukataa soonkii aada soontaa soonkii soon si ilaah aad u caabudoo cadaab aad uga badbaado jannaan aada u hesho waa in imtihaal aada niyeysataa marka waxay leeyihin kuwa diiday waxay leeyiin haddee gaalka suurtagalba kama aha gaalka inuu niyeysto oo uus yidhaahdo amarkan ilaahaaga qaado ilaa allahnaba ilaahnimo uma aaminsanayn inuu ilaah xaqa yaho cibaado mudan maba u aaminsana sidaas darteeda ma la suuray karo inuu qalbiga geli karo oo uu waxa weeyaan niyeysan karo si aad amarkii ilaahay u fulido salaadan tuko soonkan soon sekada bixi sababta waxaydhan farta iyo fiinta gaalnima ku jirta qofkan gaalnimadee meel walba uga jirta meel uu marka ka galo lamaba arkaba oo arrintaas maba fahmi karaba ah imtihaal maba fahmi karaba saasuu ku celiya marka waxaynan suurtagal maaha qofkana waxaa lagu kalifaa wax ka suurtagala marka gaalna kama suurtagalna inuu qalbigiisa geliyo o niyeysto amarkii ilaahay qaado intaasuu cillo ka dhigay cilladaas marka wuxuu leeyahay waxay tacliilkaas waa mushkil wuxuuna ishkaal gelinaa gaalada afar loo qaybaa wey ninka la yidhaha qaraaf gaalada afara loo qaybiya gaalka koowaad waxaa la leeyahay waa gaal kufriyey daahiran wa baatina sida abijahal oo kale qalbiga waxa uga jirta inaan allah cibaado keligiis mudnayn afkana intaasuu ka sheegay daahiran wa baatina waa gaal waa koow kaas waa gaal gaalka labaad man kafara baatinan wa aamana wa aamana daahiran waa munaafiqiinta cabdullahi ubay oo kaleeto qalbiga wuxuu ka aaminsan yahay nabigu beenuu sheega ilaa xaquhuna ma jiroo la caabuda laakiin afka si uu naftiisa maalkiisa ugu badbaadaan uu afka wuxuu ka leeyahay nabi maxamed waa xaq allah in la caabudana waa xaq marka qalbigiisa maadaama uu ka buuxo gaalnimo oo ah allah in la caabudo inay xaq tahayba ma aaminsanaba ma dhici karta inuu niyeystaa oo uus yidhaahdo amarka ilahay fuli maba ka suurto ilaa qalbigaa laga niyeysta qalbigiina gaalnima ka buuxo sow laba gaal maaha labadaas wuxuu yidhi tacliilka waa lagu wadi karaa tacliilka aada sheegtay labadaas waa ka suurta waa lagu cilay karaa laakiin fiiri labada gaaloo kale ha laba gaaloo kale uu sheegay wuxuu yidhi gaalka saddexaad gaalka saddexaad man aamana bidaahirihi wa baatinihi waa gaal qalbiga in allah la caabuda inay xaq tahay ka og afkana ka sheegayo leh wal diinka um maxamed wadaa inuu diin xaaqay daahiran wa baatina waa ka rumaysan yahi iimaanka la sheega waa iimaan luqawi iimaan sharciya maaha waaba gaala lagu leeyay iimaanka ogow iimaan sharciya maaha laakiin tasdiiq mujarada wey bis muxuu gaal ku yahay hadduu qalbiga ka og yahay in allah la caabuda inay xaq tahay nabi maxamed kuu sheegayo xaqii afkana waa ka sheegaa weliba wuxuu leeyay allah in la caabuda waa xaq nebi moxamed in la raacana waa xaq buu afkana ka leeyay wuxuu gaal ku yahay cadamu liltizaam waa qaadadiida waxa la adugu qaadan uu yeeli maayo le haddana adduunka waa la joogaan gaala saas oo yidhaahdaan diinka maanta ugu xaqnimada badan adduunka horkiisa waa diinulislaam diinkaas wax maanta ayaga dhaama muslimiintaas maanta ma jiraan oo adugu maa raacda anuu dadkaygan ka mida u leey dadkayguna ma raacsan waa abu daalib oo kale nabiga adeerkiisa wuu cadday jiray bikulli saraaxa inuu nabi maxamed xaq yahay sala allahu alayh wasalam walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani lbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii bidaka samxan mubiina uu dhihi jira waa dhaara jiray uu dhihi jiray wallah waan dhaarana allan ku dhaaranaa ee waan ogahay in nebi maxamed diinkiisu uu yahay inta diinadkan u khayr badan in lay eedeeyo ama lay ceebayo la duqii da'dii ugu dambayday markuu ku jiro cimrigiisa aakirkiisii uu diinka aabiis khilaafay haddaanan ka cabsanayna waan raacina waan ajiibina marka afkiiuu ka sheegaya nebi maxamed diintiisu inay xaq qalbigana saasuu ka qaba laakiin waa gaal lima waa cadam iltizaam waa diinkan waa xaq lakin anugu qaadan haddaa tira waa gaal ilaa shuruud laa ilaha illa allah maxaa ka mida alinqiyaad qofku waa inuu hogaansama isagu bikulli sarax cadaysan u anugu raaci mahu le mana hogaansamay laakiin xaqu wuxuu waa yidhi waxaa la yidhi kaasoo kale fiiriya miyaysan ka suurtaabin inuu niyeysto allahas caabud waa ka suurtowda ilaa allah in la caabuda in xaqta uu og yahay kow tanoo kaleeto see marka aada ugu cilayna ciladaas gaalka afreeya man kufruhu ficlun ka ilqaa musxafki qof muslim ba ahaa jiray laakiin kitaab qur-aan ama warqad qur-aan ku qoran yahay ama magac ilaahay ku qoran yahay taqaadu qashin ku rid meel wasaqa waa kaafir biijmaac almuslimiin hadduu qashin ugu ridoo qofkaan laakiin firxaas xaraaba inuu xaafid yahay ama sheikh ba yahay waa gaal gaalkan miyaysan ka suurtaabin inuu niyeysto ilaah caabud waa ka suurtooda ilaa waaba yaqaan in ilahay la caabuda in xaqtee ficilkan uun ku gaaloob waa gaalkan murtadka fiiriya labadan gaal saaba u cilayna hal kama suurtoodo tacadur labadan ma tacadurin gaal saddexaad uu ku daray shaarixa tatimadana waa ku soo naqliyay wuxuu yahay man kufru bilisaanihi wa aamana biqalbihi waa fircoon oo kale qof qalbiga ka og allah in la caabuda inay xaq tahay qalbiga waa ka ogyahy laakiin carabkuu ka diida uu leeyahay xaq maa waa fircoon oo kale wjaxaduu bihaa wastayqanada anfusuhum carabka waa ka diideen fircoon iyo dadkiisa in aayadihii nabi nabi muuse la yimid inaad aayadahan ay raacaan carabka waa ka diideen aljuxuudku waxa weeyaan waa qofku inuu shayga diido bacd alcilm juxuudku waa saa weliba ilaaha sheego naftoodu waa yaqiiniday naftoodu waa yaqiinsaneen waa yaqiinsaneen naftoodu marka iyadoo naftooda yaqiinsan juda marka kaas naftiisa yaqiinsan tahay miyaan fahmi karin ilaahay caabud waa fahmi karaa marka waxuu leeyahay ciladan aad ku cilayday cilo caamaa oo gaaladoo dhan lagu cilay kara maha gaalada gobol ka mid aha lagu cileeyo lakun laguma cilay karo habaa ciladu inay xukunkoo dhan ay u noqon karto cillo wacallala wuxuu ku cileeyey almaanicu qofka diidaya takliifa alkufaari bilfuruuc wuxuu ku cileeyey bitacduuri suurtagalba kama ahan imtiaal ka suurtageli maa intaasuu ku cileeyey wa huwa tacliilkaasuna mushkil ishkaalu gelina lada lmuxariri shiika masaa'ilka usuulka suga ee qaraafi la yidhaha agtiisa shiikaas agtiisa mushkil weeyaan tacliilkaas wuxuu mushkil ku yahay fii kaafirin gaal gaalkaasoo aamana rumeeyey mulaqan iimaanan mulaqan iimaanka la sheega waa iimaan luqawi ila waaba gaalaa lagu leeyahy waxay la mid tahay fiiri qowlka ilaahay wamaa yu'minu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuuna ilah wuxuu yidhi wamaa yu'minu akaruhum badankooda dadka allah rumay maayaan ilaa wahum mushrikuuna ilaa walxaal xaaladda fiiri xaaladday rumaynayaan ilaa walaal wamaa yumin akar bila ilaa wahum ilaa walxaal hum mushrikuuna xaalad ay ilaahay u shariig yeelayan xaaladdaasay rumaynayaan marka iimaanka la sheega waa maxay waa tasdiiq saas darteeda mujaahid cabdullahi ibni cabaas dhammaan selafka waxay ku fasireen iimaankan loola jeedaa waa qowlka gaaladu dhahayeen marka la weydiiyo la yidhaahdo man khalaqakum allah man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluuna allah taas weeyaan yaa ini risaaqa allah marka waa iimaan luqawi iimaan sharciya maaha fiir adwaa ulbayaanka maxamed alamiinu shanqiidi wuxuu leey iimaankaas la sheegaa waa iimaan luqawi iimaan sharciga maaha ilaa gaalnimaaba jirte gaalnimaaba jirte marka kow marka gaalka noocaasa ee iimaan mulaqa laga helay sida abidaalib oo kale hadda ku miaalina fii kaafirin amana mulaqan wa fii iimaan mulaqa macnaha qalbigiina waa ka ogyahay allah la caabuda inay xaq tahay qalbigii waa ka ogyahay carabkana waaba uga dhawaaqa laakiin anigu yeelima hule shaygaanu xaq waaya lakiin anigu yeelima waa iimaan mulaqa iyo wa fii man qofna waa waxa weeye mushkilu ku yahay kufrigu gaalnimadiisu ficlun uu yahay wadaalika miaalkii ka ilqaa musxafin oo kale waa musxaf qof asaga qowl iyo ficlan waaba hogaansamuu leey laakiin ficil gaalnimaa hulsamay saasuu islaamka uga baxay taasoo kale lama dhigi karo ma niyeysan karo ma niyeysan karo waa niyeysan kara duqay rabo wara'yu cindi an yakuuna almutraku nafya qabuuliha fadaa muftaraku wara'yu ra'yigu cindii aniga agtayda xaalu haday naadimka iskale shayga nadmiga leh an yakuuna almudraku shayga la haleeli karo la gara karo in wax lagu cileeyo wuxuu yahay nafya nafya qabuulihaa acmaashii la aqbaliteeda in la anfiyo fadaa nafyulqabuulkaas mushtarakun waa midka la wadaagsadoo gaaloo dhan ka dhaxeeyo wara'yu cindii waa ra'yu ra'yiga cindii aniga agteyda xaaluu ahaaday an yakuuna waa inuu yahay almutraku ayilmucallalo shayga wax lagu cilay karo shayga wax lagu cilay karo oo la dhihi karo waa cilo aan gaalka loo kallifin nafya qabuulihaa acmaasha la aqbalideeda la weynteeda wey fadaa nafy nafyulqubuulkaasu mushtarakun waa mid la wadaagsaday shiikha naadimkaa wuxuu leeyahay halkaan gaaladoo dhan cillo ka dhaxayda haddii la leeyahay gaalada laguma kalifayo furuucda shareecada cilo ka dhaxayda wax lagu cilay karo waxa ah laga aqbali ma in la yidhaha saa loogu dira waxa laga aqbalay saas la yidhaha saasaa cillo noqon karta gaalo nooc taasaa ka dhexeeya mogtahay asli ha ahaado murtad ha ahaado nooc raba ha ahaado waxaa ka dhexeeya gaalo waxay tahay inay inaan camalka laga aqbalay taas waa ka dhaxayda wamaa manacahum an tuqbala minhum maafaqaatum ilaa amaam kafaruu billahi wa birasuuli gaaloo dhan wax laga aqbali ma munaafiq waxba laga aqbali ma murtad wax laga aqbali ma midka gaalka oo daahiran wa baatinan ka diidan laga aqbali ma kan baatinan ka oqolo afka ka inkira laga aqbali ma gaal qofka adduunya camal lagama aqbalo marka qadar mushtaraga oo ka dhaxeeya oo wax lagu cilay kara anu taasaan u arkaa gaalada lagu kalifo furuucda hadii la cilayna oo taas sawaab laga dhiga maahan inuu rajaxa laakin waxa un qowlkaas hadii la cilayna taasa cilo u ah wey qowlkaas cilo taasa u ah wara'yu ra'yigu cinda agteyda xaaluu ahaaday an yakuuna almutraku an yakuuna almucallalu a loola jeeda mutraga waa shayga la gara karo oo la dhihi karo alla ilahay gaal mukalaf kuma aan furuucda ciladaasaan u diidayda an yakuuna waa inuu ahaado almutraku ayilmucallalu shayga wax lagu cilaynaa nafya qabuuliha acmaasha la aqbalideedaa la anfiyey fadaa qadarkaas oo ah nafyulqabuulkaana mushtarakun waa mid la wadaagsado takliifu man qof la kalifidiis axdaa bahaaro jabay bisalaati salaad lagu kalifo mujmacun calayhi waa lagu ijmaacay lada hiqaati culammada hiqaadda agtooda takliifu man qof la kalifidiis axdaa bahaaro jabay bisalaati salaad lagu kalifo mujmacun waa lagu ijmaacay calayhi takliifkaas lada hiqaati beydkan laba mas'alo inay daciif tahay uu kugu baraa masalada koobaad waa beydkan ku soo marnay hal yajibu tanjiisu fi tamakuni oo muطlaqu tamkiini duu tacayuni marka qofkan la leeyahay shayga lagu kalifaa waa inuu awoodo waa inuu istidaaco leeyahay waxaa la yidhi ma waxaa waajiba inuu haysto istidaaco munafadaa oo fulayda oo markaasba la bilaabay mase maye muطlaqu tamkiin war qofkan ficilku waa ka suurtagal ficilka haddamaba uusan gudagelin laakiin ficilki waa ka suurtagaloo asbaabtii uu ku samay karay waa haystaa kaa sawaab ahaa in la yidhaahdo ficilku waa ka suurtagal taasaa takliifka ku xidhan yahay in la yidhaahdo qofka marka lagu kalifayo xukunkan waxaa shardi ah inuu ficilkii gudagalay ka hor istidaaco male in la yidhahdo masaladaas inay daciif tahay halkaan uga jawaaba hal yajibu tanjiisu fi tamakuni masaladii aan kusoo sheegnay wey inay daciif ahayd masaladaas in la yidhaahdo qofka wuxuu tamakunay ficilkan markuu gudagalo sidaas darteeda ka hor mukalafkuma ahan inay daciiftahay beydkan uu ku sheega qofka waxaa dhici karta in lagu kalifo mashruudka ayadoo shardigii aan laga helin koo midda labaad mid masaladan hadda aan maraynay oo ah masaladan hadda aan marayno wa cala almaanici bitacadul ayadana inay daciif tahay laga aqbali maaha la yidhi gaalkan haddii waxaan lagu kalifo sababta looga aqbali waayo waa maxay shardu sixadiya ka maqan oo iimaankiiya soo maaha iyaduna waa la mid oo waxay tahay waa in qofka lagu kalifo mashruudka iyadoo shardu sixi maqan yahay iyaduna waa la mid soo maaha labadooduba inay daciif yihiin oo ay dhici karto in qofka lagu kalifo mashruudka iyadoo shardiga maqan yahay beydkan ku keena waxayna tahay qofka weese jabay oo dahaaradii ka jabtay gabadhii caadada qabtay wiilkii janaabada qabay gabadhii janaabada qabtay qofkii weysadu ka jabtay in salaadii waajib ku tahay xaaladaas shardigii maqan yaho dahaaradii maqan tahay ijmac wey ijmac wey hal qof ka doodima qof janaabo qaba halkan jooga a waxaa la leeyahay waajib waxaa kugu ah salaada duhur inaad tukato qofkaas ma wuxuu haystaa saacaddaas ficilkii asbaabtii uu ku samayn lahay o dhan miyuu haystaa maya shardigii ma haysto shardigii ma haysto dahaaradiia maqan shardul wujuubkii waa u dhan yahy laakiin shardu sixiya ka maqan qofkan dahaaradu ka jabtay shardu sixi waa ka maqan yahi marka aan leenahay marka weliyaa waajibay salaada kugu tahay macnaheedu maahan istaaga hore ka tug ee macnaheedu waxay tahay salaadii waa kugu waajib ee inta istaagto shardu saxiih la imaw oo dahaaradii kadibna tuko dhihi mayno hadda qofkaas aan daahirka ahayn dhihi mayno salaadu markaan waajib kugu kuguma aha maxaa yeele shardigeediiaa maqan laakiin waajib waxaa kuguah inaad dahaaro qaadato dhihi mayno dhihi mayno ee waxaan leenahay salaadaaba waajib kugu ah wixii aan salaadu ansaxayn haddaan lala imaanna waa kugu waajib ayadoo saasaan leenahay waana ijmac masaladan culummada xataa taas qowlka hore ka qabtay kan kama qabto kan waa ijmaacay ku yihi marka wuxuu leeyahay taasa waxay kutusaydaa mutlaqu tamkiin in la shardiyo qofkan asbaabti ma haystaa ta istaago ma daharo qaadan karaa ha khalaas waa laga rabaa salaadii sawka laguma ijmacsana kaasna waa la mid oo gaalka waxaa laleeyahay gaalkana waxaa laleeyahay inta iimaankii la timaadid kadib furuucdii la imo inta la timaadid iimaankii oo marka hore iimaankii la timaadid ilaa iimaan la-aan salaado ka ansix maydee waa shardu sixe inta la timaadid kadib la imaw salaadii kadib la imaw soonka kadib la imaw sakadii saasaa la leeyahay takliifu man qof in la kalifo axdada dahaaro jabay fi salaati lagu kalifo mujmacun caleyh waa lagu ijmaacay lada iqaati culammada iqaadda agtooda waa lagu ijmaacay wa rabduhu rabdu takliif takliifka laxidiisa bilmuujibi alcaqliyi muujibka caqliga lagu xiro xatmun laazimun waa mid waajiba xatmigaasoo qad ataa yimid biwafdin iswaafaqsanaan ku yimid wafdigaasoo jeliyin oo daahir ah wa rabduhu rabdu takliif takliifka la xidhidiisa bilmuujibi shardiga muujibka in lagu xidho muujibka alcaqliy ee caqliga loo nisbeeyey xatmun waajib weeye xatmigaasoo qad ataa yimid biwafdin iswaafaqsanaan ku yimid wafqigaasoo jeliyin daahir shuruudda shuruudda waa saddex shardi shardi caqli ah shardi caadi ah iyo shardi sharci ah shardiga caqliga ah inuu takliifku ku xidhan yahay waa ijmac shardi caqliga lagu gara karo qofkan waxaan loo diraa kama suurta galaan caqligaaba lagu gara shardigaas inuu takliifku ku xidhan yahay waa ijmac tusaale cilmi inuu qofku barto shardi waxa u ah inuu xayiya xayaatadu shardigay u tahay cilmi in la barto ma dhici karto qofkiiyo meyda inu cilmi barto caqligaana qof walbaa ku fahma qof walba caqliga ku fahma sidaasoo kale fahmu lkhitaab inuu qofkaanu warka lagula hadlaya fahmo takliifka shardigay u tahay takliifka shardigay u tahay caqligaana lagu fahma hadda adiga ma dhici karto inaad neef ariyo meeshaan taaginta la hadasho aad tidhaahdo meeshaanan ka soo laabaahe ninkii hebela hadduu guriga yimaado haysuwa ballaan lahay shaqadaas u diri maydid sababtoo waxaad og tahay inuusan fahmayn soo ma ha sida maadaama ay saas tahay ma dhici karto qof aan khitaabka fahmayn in la yidhaahdo ilaahay wuxuu kugu waajibiyey inaad tukato haddaadan tukana ilahay waa ku cadaaba wax aad sheegayda maba fahmaaya ha marka khitaabka inuu qofku fahmo waa shard caqligaana lagu barto waa ijmac marka shardiga caqligaahoo dhan waa ijmac inuu takliifku ku xidhan yahay inuu fahmo qofku khitaabka waxa aad u sheegayda waa inu fahmi karo shaqadaan qabo haddaad qabato waxaasaan aad ku hele haddaad qaba diidana cuquubadaasa kaaga imanaya wa inu fahmi karo saas darteed qofka waana mukalaf maa mukalaf maa caqliguna waa fahmi karaa saas qof waalan mukalaf maa mukalaf maa marka muujibka oo caqliga shardiga oo arrinka waajibiye oo caqliga takliifku waa ku xidhan waana ijmactaas waa ijmac wa rabdu takliifkii la xidhidiisa bilmuujibi shardiga muujibkaa lagu xidho muujibka alcaqliya caqliga loo nisbeeyey xatmun muxatamun waa mid la waajibiyey xatmigaasoo qad ataa yimid biwafcin iswaafaqsanaan culummadoo dhan iswaafaqsanta ku yimid wafqigaasoo ijmaacaasoo jeliyin oo daahir oo ah marka fiiri shardiga caqliga waa ijmaac inuu takliifka ku xihan yahay waa ijmaac shardiga caadiga shardiga caadiga sharciguna kuma dhawaaqin caqliga laguma fahmo lakiin caadada lagu fahma oo waa maxay sida ka gasli juz-in min alra'si ligasli اlwejhi sharcigu wuxuu kugu waajibiyey wejiga inaad mayrto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum marka caadada waxaa lagu fahmaa qofka hadduusan qayb madaxiisa ka mida biyaha taabsiin wejigii ma dhammaystirka wejigii ma dhammaystirka maxaa maxaa yeelay meel u dhaxayda ma jirto oo kala goyda marka gaslulwejhi waxaa shardi u ah gaslu juz-in min alra'si caadadaana lagu fahmay oo caadadaa lagu ah kaasoo kaleeto takliifka shardi uma ah marka shardigaas caadigaa qofkan wejiga in lagu kallifo waxaa shardi ah inuu qayb madaxa ka mida mayro la dhihima macnaha haddii uusan qayb madaxa ka mida mayrin qofku mukalaf maaha la dhihima waa mukalaf waa ijmaac taas inaan shardiga caadigaah oo takliifka shardi u ahayn shardigaas caadigaa takliifku kuma xirna qofkan shar waxaa loo xiray waxaa loo diray waajibkan wixii caadada lagu ogyahay inuusan samayn karinna maa laa yatmil waajib ilaa bihi fahuwa waajib waa shardiga sharciga wey shardiga laysku haystaa qayb ka mida shardiga sharcigaa shardiga sharcigaa takliifkuma ku xiray mise kuma xirna shardigii sharcigaah marka hadda laba qaybadoon soo sheegnay mid waa lagu ijmacay inuusan ku xirnayn takliifka midna waa laysku khilaafay kii laysku khilaafay markaad midka lagu ijmacay ha loo celiyo fiiriya dahaaradu waa shardi sharci ah waana shardu sixa iimaanku waa shardi sharci ah waana shardu sixa dahaaradii waa ijmaaca lagu yihi inaysan takliifka shardi u ahayn oo qofkii oon daahir ahayn aan mukalaf ku ah cibaadadii laakiin iimaankii oo shardu sixaha ahaa isagoo laysu khilaafay shardi ma uu yahay takliifka furuucda asalka usuusha maye haddee sida saxdaa marka waxay tahay haddii midkan laysku khilaafay kana lagu ijmacay kan lagu ijmacay waan loo soo celiya midkan wa raddu raddu takliif takliifka in lagu xidho bilmuujibi shardiga muujibka muujibka alcaqliya caqliga loo nisbeeyey xatmun laasimun waa mid waajiba waajibkaasoo qad ataa yimid biwafqin iswaafaqsanaan waajibkaasoo qad ataa yimid biwafqin iswaafaqsanaan iswaafaqsanaantaasoo jeliyin daahir duquulu dii karaahatin fii maa umid bihi bilaa qaydin wa faslin qad cudir dukhuulu dii karaahatin karaahada shayga u saaxiibkaa gelidiisa fii ma ladii kii uu galo umira bihi lays amray bilaa qaydin qayd la-aan lays amray wa faslin bilaa faslinna lays amray qad cudira dukhuulkaas waa la diiday dukhuulu dii karaahatin karaahada midka u saaxiibkaa gelidiisa fii ma ladii kii uu galo umira lays amray bihi maaga bilaa qaydin qayd la-aanna lays amray wa faslin bilaa faslin lays amray qad cudira huwa dukuulka waa la diiday halkaa wuxuu ku leeyahay masale aan horay u soo marnay ayuu aad u faahfaahinaa marka masaladii ahayd qofkii amar iyo nahyiya ku amar iyo nahyiya ku kulma shay dhinacna ma'muurka ah oo ma'muur bihi ah dhinacna manhiyun canhu ah hadduu qofkii sameeyo ma ansaxayda cibaadadaas mase ma ansaxayda masaladaan hore usoo marnoo nidhi waa isagoo faahfaahsanu keeni doona waa kanaa waxay tahay uu ka bilaabo horta hal maaddo ogow shay haddii lays amro shaygaasna ajzaa'diisa qayb ka mid ah ajzaa'diisa qayb ka mid ah ay tahay manhiyun can shay layska reebay nahyigaas ama ha noqdo nahyu tansiih ama ha noqdo nahyu taxriim markii lays amraayeyna laguma qaydin oo lama dhihin shaygaas samee haddaan sidaas arrintu ahayn oo nahyigii qaybtiisii juskiisii lagama reebin shayga manhiyu canhugaa iyo ma'muuru bihigana ma kala soo cimi karaan xaaladdaasoo kale waxaad ogaanaydaa shayga nahyiga juska uu ku jiro ma lagu amrin ma lagu amrin shayaa lagu amrin shaygan ajzaa badanuu leeyahay ajzaadiisa qayb ka mid ah manhi ah nahyigaas ama waa nahyu tanziih ama waa nahyu taxriim saddex baa ka dhigay shaygaas samee aa lagu yidhi waana la qayday waxaa lagu yidhi laakiin markaa sameeyada carrintaasi kuma jirto qaybta nahyiga kuma jirto waa mid markaas ijmaac waxaa lagu yahay inaan qaybtaas nahyiga lagu dirin ilaa waaba la caddeeyey waaba la qaydiyey amarkaa wuxuu ku qayban yahay marka nahyigu ka maqan yahay meesha waa koo marna shaygan ajzaadiisa qayb ka mida nahyiga waa lagu amray iyadoon la qaydin laakiin nahyiga iyo waa kala soocmi karaan ma'muuru bihiga ayadana laguma amrin ma lagu amrin qaybta nahyiga waxaa soo haray shaygan waa lagu amray ajzaadiisa qayb ka midana waa manhiyun canhu laguma qaydin amarka lagu amray nahyigaas inaad ka tagto mana kala soocmi karaan weliba nahyiga iyo ajzaada qayb ka mida markaas khilaafaa ku jira qaybtaas nahyiga ma lays amray mise laysma amrin laakiin qowlka sawaabkaa shiikuna matniga uu maray ma lagu amri wey mana soo gelaayo tusaale salaadaa lays amray hala tukado al salaada hala tukado salaadda hala tukado markii la yidhi salaada hala tukado waa mutlaq salaad kastaa waqtigay ku dhex dheceen waqtiyada gobol ka midana waa nahyi awqaatulkaraaha jirta waqtiya la yidhahda salaada subax markii la tukado ilaa qoraxdu soo baxdo ilaa waran qadarkiis ay jee jeedsato salaada casir ka gadaal ilaa qoraxdu dhacdo ilaa ay wada qarsoonto qoraxda cirka dhexbartankiisa markay ku ekaato awqaaddaas awqaatu nahyiga ah awqaaddaas awqaatu nahyiga la yidhaahdaa amar mutlaqa hadduu soo arooro kuma jiro amarkaas awqaaddaas kuma jiro marka hore xataa aan lagugu qaydin kuma jirto ma ku jirto sababto ah shay marba hadduu manhi yahay oo shay layska reebay uu yahay ma dhici karto inuu ma'muur noqdo ma'muurun bihi inuu noqdo ma dhici karto kuma jiro diiba haddii la qaydo iyadoo waaba itifaaqba hadii la qaydo oo la yidhaha waqtigaas ha tukanina sida nusuusta cad ugu soo aroortay bacda salaati alcasr bacda subx laakiin haddaan xataa la qaydin sooma galeen shayga layska reebay haddaan la qaydin xataa ma soo galeen marka wuxuu yidhi dukuulu dii karaahatin karaahada shayga u saaxiibkaa soo geliddiisa fii maladii kii uu soo galo umira bii lays amray bilaa qaydin qayd la-aan lays amray haddiiba qayd lagu xidho iyadoo waa ijmac inuusan soo gelayn midka karaahiyada u saaxiibka iyadoo waaba ijmac laakiin bilaa qaydin haddii lagu amro waa faslin mana kale soo cimi karaan shaygan dhinaca lagaa amray iyo dhinaca lagaa reebay ma kale soo cimi karaan ma kale soo cimi karaan marka la yidhaahdo laba arrimood ay mid ku timaadaa shaygan asaga dhanaa hal jiha iska leh marna laba jihu leeya laakiin labada jiha islaazima mar hadday sidaasoo kale tahay ma lagu amrin shaygaas hadda fiiri salaad salaad tuko iyo bacdalcasirha tukan nahyigu wuxuu ku dhacayaa waktiga bacdalcasir ka dambeeya waktiga bacdalcasir ka dambeeya waktigaas hadda salaad waa la fahmi karaa waqtina waa la fahmi karaa laakiin labadoodu waa islaazimayan haddaad tidha waqtigan tuka waa islaazimaya sababtoo ah salaadii inaad bacda casr tukato waqtigii nahyigana adan dhexdiisa ku tukano ma dhici karto ilaa salaad kastoo bacda casr isku daydaa waqtiga dhexdiisa kaa dhici waa islaazimayan salaad waa la fahmi karaa bacdalcasr waqti leyna waa la fahmi karaa laakiin haddana waa islaazimaya ilaa salaadii si kale kuma dhici karto waa inaad waqti waqtiyada kamid a dhexdeeda samayn waa shardun oo lisalaa shuruuddii salaada ka mid iyo waqtigii mogta marka dhexdiisay dhaceen mar hadday sidaasoo kale isku laazimaan ma soo gelaayo shaygaa manhiyu canuga soo geli ma amar fa nafyu sixatin wa nafyu اlajri fii waqti kurin lisalaati yajib fa nafyu sixatin sixa in la anfiyo iyo wa nafyu اlajri ajri in la anfiyo yajri waa soconaa fii waqti kurin uu ku socona waqti kurigo lisalaati u sugnaaday fa nafyu sixatin sixada in la anfiyo iyo wanafyu ajri ajar in la anfiyo yejri wuxuu ku soconaa fii waqti kurin karaahada waqtigeeda waqti kurigoo lisalaata u sugnaaday fiiriya xuso miaal oo ku keenaan miaallo salaadha la tukado aa la yidhi salaada salaad sunna mutlaqa la yidhaha jirta marka waqti kasta oo aan waqtul karaahayn qofku iska tukan karaa waa khayru camalin wax la sameeyo wax u qayb badan wey salaada salaadaas mutlaqada ah laguma tukan karo waqtulkaraahiya shay haddii lays amro iyadoon la qaydin ajzaadiisa qayb ka midu hadday karaahiya tahay ajzaada sooma gasho marka sunnada mutlaqada oo lays amray soo geli maydo bacda alcasri ilaa qoraxdu ka dhacdo bacda subxi ilaa qoraxdu ka soo baxdo ilaa waran qadarkiisa ay ka jirsato iyo cinda isuwaa ma soo gelaydo qofku hadduu waqtigaas tukado marka mana ka ansaxaydo ajarna ka helima waana xaaraan weliba inu inuu tukadaano ila salaad aan ansaxayn waxay idha culummadu xaaraan wey qofku inuu dhex gala fanafyu sixatin sixadii in la anfiyo ma ansaxayd horta wa nafyu ljri ajarkii la anfiyo yejri wuxuu kuso ku soconaa fii waqti kurin karaahiyada waqtigeeda waqti kurigaasoo lisalaata usugnaaday waa waa amarka mulaqa ogow oo ah salaada mutlaqada sunnada mutlaqada salaada sababta leh waa la tukanaa nabiga bacda cashri tukaday salaad qallaa laba ragcoo duurka ka dambeeyey oo qallaahu tukada wa in yakul amru amarkii hadduu aado infasala mid ka soocmay can nahyi nahyiga falficlu ficilka itasala wuxuu la xidhiirsaday bisixati sixada laljri ajarka lama xidhiirsan wa in yakul amru amarku hadduu ahaado infasala mid ka soocmay can nahyi nahyiga falficlu samaynta oo la sameeyo amarkaas itasala wuxuu la xidhiirsaday bisixati ansixida liljri ajar lama xidhiirsan fiiriya shaygaan dhinac waa lagaa amray dhinacna waa lagaa reebay waana kala soocmi karaa dhinaca lagaa reebay oo manhiyun canhu ah iyo dhinaca lagu amray oo ma'muurun bihiga waa kala soocmi karaa maalan guri bilqaaha deganta salaadiyaa waqtigeedii la gaaday saacaddaas waajib waxaa ku ah inaad tukato gurigaan markaad ku dhex tukaydana xaaraan waxaa ku ah guriga dhexdiisa inaad ku rukuucdo inaad ku sujuuddo inaad taagnaato kulli waa kaa xaaraan laakiin shayga xaaraamta kaa ah iyo shayga lagu amray waa kala soocmi karaa oo waa la fahmi karaa salaad guri bilqa aan lagu tukan tabaxda haddaad masaajidka kusoo tukato ama guriga dariska aad lagu idmood ku tukanto waa kaa ansaxo waa salaad aan nahiyi la socon guri bilqaana waa la fahmi karaa oo adoon tukayn gurigii bilqaad haysata waa la fahmi karaa waa xaaraan goonideed u taagan shayga noocaasa marka mial waxaa lamid ah dharka xariira raggu inay ku tukadaan dumarka oo u xalaale dahab faraadsi dahab inta ninkii gashado inuu tukado waxaasoo dhan waa isku mid hadduu qofkii sidaas yeelo hadduu sidaas yeelo dhinacna waa manhi dhinacna waa ma'muuru bih waana kala soocmi karaan mar hadday kala soocmi karaan waxaa la leeyahay faradkii waa ka dhacaa qofkan dahab isagoo u jiru tukaday ninkii mara xariira inta garabka saartay cimaamad uu tukaday waa guri bilqaaw dhexdiis ku tukaday waxaa la leeyahay faradkii waa ka dhacaa oo salaaddii waa ansaxdoo soo qallayma laakiin wax ajara ma leh ajarkii waxaa baabi'iyey macaasidaas waa qowlka jumhuurta wa in yaqul amru amarku hadduu ahaado infasala mid ka soocmay can inahyi falficlu ficilka oo salaadaas ama cibaadadaas la sameeyo itasala wuxuu la xidhiirsaday bisixati sixo laljri ajar lama xidhiirsan ajar lama xidhiirsan masaladan waxay yidhahdaan culammadu sideedaba shay kastoo lagaa reebay dhinacna lagaa amray waxaa la yidhahdaa jihada lagaa amray iyo jihada lagaa nahiyey munfaka miya mase munfaka ma munfaka wax kala soocmi kara mase waa hayru munfaka waxaan kala soocmi karin haddaysan kala soocmi karin sida salaada lagu tukado waqtul waqtulkaraaha waa baadil haddii ay kala soocmi karaan sida mara xariir ah iyo salaad dahab iyo salaad waa ansaxayda laakiin ajarka baabal masaladaas marka waa ku itifaaqsan yihin culammadu shaygan lagu amray dhinac dhinacna lagaa reebay haddaysan kala soocmi karin ma ansaxayo salaaddii waqtulkarahaba ka mid a hadday kala soocmi kartana waa ansaxee kaliya waxay iskhilaafayaan marka la tadbiiqi tago aa qaar leeyihin tanu ma kala soocanta qaarna waxay yihin waa kala soocmi tadbiiqay isku khilaafanaya qaacidada way isku waafaqsan yihin culammadu taasna sharxu waa kuu sheegay wadaa xukunkan xukunkan oo shay dhinac lagaa amray dhinacna lagaa nahiyey jihada ma'muur bihiga iyo jihada manhiyun canhuguna ay kala infisaali karaan wadaa kaas duntisaabi nisba sheegaas midu saaxiiba wey ilaljuhuur jumhuur loo nisba sheego qowlkaas jumhuurtaa qabaan qowlkaas jumhuurtaa qabaan mar hadday jihadu kala infikaaki karto waxa weeyaan waa ansaxayaa hadhow gurigan bilqada ninkii ku tukan jiray soo qalee la dhiima laakiin wax ajira ilaahay ka sugimaa berri hadduu hortago wadaa xubunkaas duntisaabin waa mid nisba sheegaad u saaxiiba ilaljumhuuri loo nisba sheego wa qiila waxaa la yidhi huwa ficilkii soo qadaro mubtade huwa ficilkii falficlu baasaa damiirad celida soo qadarina falficlu bisixati soo ma ahayn haddana meesha xaa kugu yaalla biljri waa kaasa ee siladii marka itasalan soo qadarataad biljri ba ku tacalujina siladi waa taasa wa qiila waxaa la yidhi huwa ficilka itasala wuxuu la xidhiidsaday biljri ajar maca alciqaab ciqaabla jirkiisa qowlkan fiiri qowlkan wuxuu leeyahay haddii shay lays amro shaygan dhinacna waa laska waa laiska manhiyey waa la iska nahyey waa samayday waad samayday salaada ama cibaadada aad samayday ajaraad ka heli manhiyun canugan aad ku dhex jirtayna dembiyaad ka heli idan anta musaabun min wejin wa mucaaqabun min wejin maana qaacido ahlu sunnuhu qabaan in shaksigu noqon karo mara waaxida musaabun min wejin mucaaqabun min wejin khawaarijtaan qabin khawaarijtu ma qabaan qofaa marna hawaab dhinac ka hela dhinacna waxa weeyaan ajar ka hela dhinacna ciqaab ka hela ma qabaan laakiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan yumkinu an yakuuna shaksu mara waaxida musaaban min wejin wa mucaaqaban min wejin marka qowlkan wuxuu leeyahay haddii qofku shaygii la amray uu sameeyo nahyina uu la xidhiiro shaygii markuu samaynayey waana kala infisaali kareen nahyiga iyo amarku qofkaasu waa musaabun min wejin oo cibaadadiisa uu sameeyey ajaru ku leeyahy mucaaqabun min wejin nahyiga uu ku dhacayna ciqaabbuu ku leeyahy kii hore jumhuurta wax yaru ka duwan yahay kii hore wuxuu ahaa wax ajara male ajarkii waxaa baabi'iday macaasidaas qowlkaan sidaasu leeyay wa qiila waxaa la yidhi huwa ficilka itasala wuxuu la xidhiidsaday biljri maca alciqaab ciqaab la jirkiisa shinqiidi mudakirada qowlkaanuu rajaxaa qowlkaana aqyasuu leey qowlkaana aqyasuu leey qofkaana salaaduu tukaday guri bilqaaw ku tukaday dahabaa gacanta ugu jiray ninka mara xariibuu sitay inuu ajarna helaayo dembina helaayo labadaas saasa aqyasuu leey shekhuislaam ibnu taymiya laftigiisula saasuu yidhahdaa wqad ruwi اbuطlaanu wاlqadaau waqiila da faqad lahu اntifaau waqad ruwi waa la wariyey albuطlaanu buritaan iyo wاlqadaau qade waqiila waxaa la yidhi daa kan oo qadahaa lahu qadaha ayuu u sugnaaday intifaaun weysmo faqad oo kaliya firiya halkaana meeqo qowlaan soo marnay laba qowlaan haysanay soo maha qowlkii jumhuurta oo ah qofkan faradkiyaa ka dhaca ajarna male iyo qowlkii ka dambeeyey oo ah oo qiilkii ka dambeeyey ahaa ajarna waa leeyahay dembina waa leeyahay laba qowlan haysan halkaana laba qowl kugu sheega afartaas qowla masaladan ku jirta guri bilqaah lagu tukado iyo waqad huwi lbutlaanu waalqada laakiin ha ku qaldamin muxaqiqa tartimadiisa labadaas qowl qowlkii jumhuurta iyo qiilkii ka dambeeyuu leeyahy waa isku mid isku midna maaha isku mid maahan marka taasna ka digtoonow waqad ruwi lbutlaanu baatilnimaa la wariyey iyo walqada qadi waa kana qowlkan wuxuu leeyahay haddii qofku shaygii la amray uu wej xaaraama iyadoo la xidhiiro oo laga nahyey uu ku sameeyo ma ansixin oo qalaa laga rabaa waana baadiloo ma ansixin qalana waa laga rabaa waa riwaayadda saxiixa ka ah imaam axmed saas udhi jira imaam axmed bin xambal qofka guri xaaraana oo uu dhacay guri uu bilqaysta ku tukaday salaadu kama ansixin qalana waa laga rabaa qalana waa laga raba saasay leeyihi qalana waa laga raba qowlkaas sarix wey waa cadi qowlka afraad fiiri marka wa qiila waxaa le daa daa halkaad ku ishaaree butlaanka iyo qadaha kaad ku ishaaree ha qadahaad ku ishaaree ila aqrabu madkuur weeye daaduna waa waa qariibaa lagu ishaaraayo waxaad tidhaahdaa wa qiila waxaa le daa kan oo qadahaa lahu qadahaas u sugnaaday intifaau weysmi faqad oo kaliya qalla ma jiro qalla ma jiro dila xaa soo haray baadilnimaa jiro macnaheeda wuxuu yahay qowlkan qofkii ku tukada guri bilqaa ama guriyuu dhacay salaadiisu waa baatil qallana lagama rabo ha waxaa la yidhi hadda sayta warkaada salaadii markuu tukaday miyay ka riday waajibkii saarnaa may yidhahdeen markuu tukaday agteeda aqalihii dhacay faradkiyaa dhacay waxay leeyihin salaadu ma ridin qadihii tii uu isagu tukaday wax ma tarin taas baatil oga laakiin markaas agteeda meeshaas agteeda faradkii ka dhacay waa qowl la yaab wey leeyahay waa baail salaadu kama ansixin salaadiisiina farad ugama dhicin laakiin markuu ficilka samaynayo agteedu dhacay faradka meeshaasuu ku dhacay qalana lagama rabo qowlkaas waxaad fiiridaan qawaadic adilaha samcaani wuxuu ku tilmaamaa si u wada marka dambe waa juska koobaadu ku sheegaa laba boqol afartan iyo sagaal dabcada lixda mujallaa dabcada lixda mujallaa marka wuxuu ku sheegaa juska koobaad laba boqol afartan iyo sagaal wuxuu ku tilmaamaa hadal dheeru ahaa hadalkiisu yihi hadayaan wey waa wuxuu wax aan wax la fahmi kara ahayn hadayaan hadayaan waa wax iska qurdu durqubaan ah oon macno lahayn hadalkan hadalaan wax macno lahayn oo la fahmi karin wey waxay tahay ficilka markuu sameeyey meel agtiisa ah faradki uga dhac ee ficilkan sabab uma noqon faradku inuu ka dhaco salaadii waa baatil lama soo qallayn maxay qowlkaas waxaa qaba oo ku tegey laba imaam abubakr albaqilaani qaadigii iyo alimaam razi oo loola jeedo fakhrudiin razi ibnu khatiib ray oo shaaficiyadaha loola jeeda ee loolama jeedo abubakr jasaas loolama jeedo oo xanafiga aha labadaasa qabaan waana inin dhiga sharax abubakr albaqilaani qaadigii aha maalikiga ahaa iyo imaamu razi alimaam marba hadday ashaacira tiraada waa asaga alimaam ilaa waa alimaam haani lilashaacira ninkii madhabka ashaacirada dhidibada u aasay wey oo tiirarka u muday salka u dhigay wey fakhrudiin raasi kitaab sixirka ka alifina waa leey inkastoo uu yidhi xaafid ibnukati inuu ka toobad keenaa loo malayna inuu ka toobad keena marka xaad ku tidhaahdeenaa la yidhi waaba sheegteen inay salaaddii baatiltee la qallaynma waxay yidhahdeen haddee selafkii oo le ha la qalleeyo ma anaan arag selafkana waa laga helaya yidhaha qof daalimaho guri islaameed dhacay weligeenna ma anaan arag soo qalleeya iyagoona axmed ibn xambalba slafkii waa ka mid yahay laakiin slafka markaas inu la jeedaana dhici karta saxaabada iyo taabiciyaalka saxaabada iyo taabiciyaalka hal qof maanaa araga yidhahdeen oo le hala soo qalleeyo waana ku jirayn qofka harima guri dhaca waa ku jira ummad dhan kama kama lagama wey karo qof hanti islaameed dhacay soo qaleyna laguma aragaya saasaan u dhihi weynaya allah subxaana wa tacala aclam sala allah ala